galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabey daandurey daandureyow inta aanan guda gelin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen galabta bal aan ku bilowno heestani ay ku wada luuqaynayaan awees khamiis cabdallah iyo luul jaylaani cali
dhammaalku ugu horreeya nuur wuxuu naga soo gaaray muune cabdulaahi xasan iyo xaliimo cabdulaahi xasan adeero muumin xasan siyaad iyo sheekh cusmaan xasan siyaad iyo aadan cabdulaahi xasan nuure cabdulaahi xasan eedooyin sumayo xasan siyaad aamina xasan dirow iyo caayisha xasan afrax iyo shariif sheekh carabi axmed sheekh carabi maxamed sheekh carabi iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniya dhalasho gaarsiinayaan aabe cabdulaahi xasan siyaad iyo hooyo carabo cabdulle guure oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi oo loo bixiyey ilwaad cabdulaahi waxa ay leeyihiin allah ka dhiga tiisoo weynaato waalidka dadka iyo dalkada waxtarta aamin ayaa leenahay warqadda ugu horreysa dhankayga waxay naga soo gaartay maxamed abuukar casayr bashiir cali daahir hooyo amow cali abi ciise muuse cusbaan iyo shukri cali daahir canab aadan maxamed shukri abuukar qoorgaab deeqa xasan cali cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu iyo liibaan ibraahim ciise cabdalle maxamed caseyr ismaaciil xasan ismaaciil maxamed axmed xasan dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosadda waa xuseen ciise muuse iyo hodan cabdi bisin oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis buulamakiino waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayno waa codkii cabdicasiis iskalaaji
inkastoondada kaa cogtoon kaa calmadayunka inkastoon qalbiga ku culoon kaa dalbada eeyeys wancadkayga ku haysta iyo cududa ruuxdayda isha quraadaan eray i tareen jiidan kala daaye inkastoondada kaa cogtoon kaa calmadayunka inkastoon qalbiga ku culoon kaa dalbada cirsi warcadkayga ku haysta iyo cududa ruuxdayda insha qura'adan eray i tarin diidan kala daaye sidaad igu culus tahay haddan ku cajabi waaye oo caashaqan kuu bandhigay kuu cuntami waaye kama cuna adduunyada waxaan calafka siinayne ku cogtaya nasiibka rajada caawin gara waaye sidaad igu culus tahay haddan kuu cajabi waaye oo caashaqaan kuu bandhigay kuu cuntami waaye kama cuna adduunyada waxaan calafka siinayne ku cogtaya nasiibka rajada caawin garan waaye inaan cash wadaagi kunaan jalaa wada cawaynaaye caynkaan daran jiray haddaan calafku ii yeelin iswigaayusa doorino aan ku celtaqiyen ha cidloonin dabaday walaan meebla aan tagayen inaan cash wadaaga naan jalaa wada cawaynaaye hayntaan danan jiray haddaan calafku ii yeelin iswigaayusa doorino aan ku celtaqiyen hacidloon gadaashay walaa meebla aan tagayen curub yaayano kuu qirto caasha kuu qaaday ku caddeeya xaalkayga oon caara kaa qarin horsigayga adigaan ii tigelin oo icaasiyaye ma sidaan caqliga kuu bisaday mise colaadaada curub yaayano kuu qirto caasha kuu qaaday ku caddeeya xaalkayga oon caara kaa qarin horsigayga adigan ii tigelin oo icaasiyaye ma sidaan caqliga kuu bisaday mise colaadaada cud kaleenon sheeganiyo mirsi kala toona carre edegna aad miga ku nool aan cid kugu doorsan iyo u coldaan shuu ahaa cashaqan huraye
dhambaalkan tahniyadda waxa uu noogu yimid aadan cabdulle jibriil iyo xaaskiisa maymuuna macalin xuseen iyo carruurtooda abti maxamed sheekh ibraahim abti cabdiyare sheekh ibraahim abti cali maxamed xasan habaryeer xaawo sheekh ibraahim aabe ismaaciil maxamed abuukar hooyo khadiijo sheekh ibraahim deeqo ismaaciil maxamed iyo maryan cabdiyare sheekh iyo odageeda iyo cabdiyare ismaaciil maxamed iyo xaaskiisa waxaana ay jecel yihiin inay tahnid gaarsiiyaan khadiijo cabdi ibraahim iyo maxamed ismaaciil maxamed oo gabari ay ugu dhalatay xerada qaxootiga ee xagardheere gabadhaasi oo loo bixiyey maymuuna maxamed waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaa leenaha allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeed wax tarta dhambaal kale ayaa waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooye aamine ibraahim malaaq iyo hooye saruure ibraahim malaaq iyo hooye nuurti ibraahim malaaq abti maxamed sheekh ibraahim iyo abti cabdiyare sheekh ibraahim cali maxamed xasan iyo hooye khadiijo sheekh ibraahim dhammaan dadkani isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin ay u marinayaan hawada khadiijo cabdi ibraahim iyo maxamed ismaaciil maxamed oo ay gabari ugu dhalatay xerada qaxootiga ee xagardheere gabadhaas waxaa loo bixiyey maymuuna waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
abtu waxay dabada amadawadeeda ruuxii daryehelay naftu waxay dabada amadawadeeda ruuxii daryehelay
aan intaasi kaga gudubna heestaasi dabacsan halkaaad nagala socotaan waa v o a barnaamijkuna waa hambaliyada iyo heesaha dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray cali maxamed diiriye iyo aabe maxamed diiriye aabe bishaar maxamed diiriye hooyo salaado maxamed maxamed hooyooyin calaso muumin shiriyo maxamed qaali maxamed axado maxamed farxiyo dhicis nasteexo maxamed diiriye fucaad maxamed diiriye cabdirashiid maxamed diiriye rayaan cali maxamed akram cali maxamed muscab axmed mascuud axmed imran cabdulaahi qorane iyo faatuma maxamed qorane aasiye yuusuf faarax gaaran yuusuf faarax dhammaan asxaabtani oo isku duubanaya u hamaliyeynaya nuuraddiin maxamed qorane iyo farxiyo maxamed diiriye oo ay gabar ugu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan degmada beledxaw gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin markaana aan dib ugu laabanno dhankii heesaha ashqaraar iyo codka xariir axmed
hadda koolka iga qaban layd kuma ilaaweyne farintayda adigu arka igu adkaysaaye anigu noolaynkaagiba kuwa goreegayey hora iyo jawaabtaadibaan aad sugayaye hadda koolka iga qaban layd kuma ilaaweyne farintayda adigu warka igu adkaysaaye aniguna laynkaadibaan kuwa goreegaye horan iyo jawaabtaadibaan aad sugayaye qoditaanka yara eegaya erayadaadiyey marka uu qofila soo hadlaan adiku moodayey akoonkiyo ciwaanka ibaan isha ku hayaaye mobilkanka yara eegaya erayadaadiyey marka uu qofila soo hadlaan adiku moodayey akoonkiyo ciwaankaagiban isha ku hayaaye sidaan kuugu ongabo ma ogid ubax lamoodye iyaron codkaaga ah maqlaan ku istareexaaye ashqarar markaasaan daarin farxad la ooyaaye balogow iftaan ku jeclahay waanad aragtaaye balogow iftaan ku jeclahay waanad aragtaaye sidaan kuugu onqabo ma ogid ubax lamoodye iyaron codkaaga ah madalaan u istareexaaye ashqarar markaasaan daarin farxad la ooyaaye balogow iftaan ku jeclahay waanad aragtaaye balogow iftaan ku jeclahay waanad aragtaaye halkan aa kaleeyahay in badan ma ogtay tahay masajkayga adigoo furaad iag maraysaaye aniguna fariinteedan baan kaaga sugi aadey inaad soo jawaabtan macaan teelku egayaye halkan aa kaleeyahay in badan ma ogtay tahay masajkayga adigoo furaad iag maraysaaye aniguna fariinteedan baan kaaga sugi aadey inaad soo jawaabtan macaan teelka egayaye mobilkanka yara eegaya erayadaadiye marka uu qofila soo hadlaan weli ku moodaaye xakunkiiyo ciwaankaagi baan heesha ku hayaaye obilkaanka yara eegaya erayadaadiie marka uu qofila soo hadlaan adi ku moodaye xakunkiiyo ciwaankaagi baan eesha ku hayaaye sidaankuugu ongabumo ogid ubaxlamoodye niyaron codkaaga ah maqlaan u istareexaaye ashqarar markaasaan daareen farxad la ooyaayey barogow ifkaanku jeclahay waanad aragtaaye barogow ifkaanku jeclahay waanad aragtaaye
dhabarkan waxa uu noogu yimid cali maxamed diiriye iyo aabe maxamed diiriye iyo aabe bishaar maxamed diiriye hooyo salaado maxamed maxamed iyo hooyooyin calaso muumin shiriyo maxamed iyo qaali maxamed iyo axado maxamed iyo farxiyo dhicis naseexo maxamed diiriye fu'aad maxamed diiriye iyo cabdirashiid maxamed diiriye iyo rayaan cali maxamed iyo akraam cali maxamed muscab axmed iyo imraan cabdulaahi qorane iyo faadumo maxamed qorane aasiya yuusuf faarax gaaran yuusuf faarax dhammaan waxay jecel yihiin inay hambali u diraan aabe nuuridiin maxamed qorane iyo hooyo farxiyo maxamed deriye oo gabar ay ugu dhalatay degmada beled xaawo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaato oo waalidkeed waxtarta aamiin ayaan leenahay heesta kale een dhegeystayaasheenna u soo qabanayno waa kala dooro waayaha waxaa qaadaysa seenab cige dhabaalka wuxuu noogu yimid xaawo xasan cali iyo carruurteeda faadumo maxamed cali seegeeda iyo carruurteeda iyo khadiijo salaad cali iyo carruurteeda iyo qaali salaad cali iyo carruurteeda muslimo salaad cali iyo carruurteeda iyo faadumo salaad iyo carruurteeda iyo fartuun salaad daysane iyo carruurteeda sukarey shaacir cusmaan seegeeda iyo carruurtooda iyo xaawo cali nuur iyo carruurteeda xasan cali nuur xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaan reer maxamed cali reer cali nuur iyo reer salaad cali oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid u dirayaan aadan ibraahim cali cusmaan iyo faadumo cali nuur oo wiilu ugu dhashay gobolka baay tuulada daynunai waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey salmaan waxaan leenahay salmaan noqo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara dhambaalka dhankayga ugu dambeeya daanduray waxa uu naga soo gaaray mawliid mascade dhabarey iyo kabtan cawad maxamed ow yuusuf cabdi haybe maxamed liibaan axmed maxamed iyo sahal dhabarey shariif maxamed ow yuusuf xaawo maxamed ow yuusuf iyo leyle axmed maxamed farxiye axmed maxamed nuure axmed maxamed iyo abshiro axmed maxamed faadumo axmed maxamed iyo astur maxamed ow yuusuf dhammaan reer yuusuf maxamed oo kala jooga soomaaliya maraykanka ingiriiska kenya iyo meelo kale ayaa waxa ay halkani hambaliyo uga dirayaan axmed maxamed oo yuusuf iyo faadumo xirsi oo wiil ugu dhashay degmada galdogob ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen wiilkaasi waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doonana waa heesta amarka sidaa waxyidhay iyo xasan diiriye faarax intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaana wadajireed kugu soo jeedinayey nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aanan ogolaynin inaad meel kale aado amarkaasi wax yidhe ilwaad qoroxey amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad qoroxey amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe waad qoroxey amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax
naftood ay cida dhex marayso annaa aanan islahayn wadka argudan maanta amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad qoroxey amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad qoroxey amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad qoroxey ay amarkaa walow aad yaryaysood nacabkay kordayso annaan aan fariiroon amankaagsanay haatan walow aad yaryaysood nacabkay ku ordayso annaa aan aan fariiroon amankaagsanay haatan amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad qoroxay amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad qurxay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhee waad qurxay hoy amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhee waad qurxay walow aad wanagey ad ku weyntay agtaydan ama aanan ogoleyn inad meel kale aado walow aad wanagey ad ku weyntay agtayda ama aanan ogoleyn inad meel kale aado amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad qurxee